haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaal xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada waddooyinka magaalada muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kii waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay tan iyo markaa dadka ku dhaqan muqdisho xilli kasta oo uu roob da-o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan mar kasta oo uu roob ka da-o magaalada waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka waxaad arkaysaa dad bawda qaawan oo biyo dhex maraya kuwo meelo ay biyo fadhiyaan dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya gaadiid biyaha ku dhex xayirmay iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda soomaaliya gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyogooyeen mahadsanid maxamed colaad xasan halkan waa wadada ceelqalow oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto roobabkii ka da-ay muqdisho ayaa goodoomiyey waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saamayn xooggan xasan cali axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada muqdisho waxa uu hadda kaxeeyaa bajaaj waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida waddooyinka muhiimka ah ee ku yaalla caasimadda soomaaliya runtii waxaa ka jira ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u ba-an marka dhibaatadaasna waxaan jecelnahay maadaama aan nahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsanno degmada magaalada muqdisho waddooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da-a go'doomiyaan kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku do-o xayirmo waddada koob iyo labaatanka oktoobar ee xidhiidhisa kilomitir afar iyo dekedda muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado ceelqalow oo ka tirsan degmada wadajir waddada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka staadiyo muqdisho iyo waddada xidhiidhisay iskoyska fagax iyo ex control balcad qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan maxamed xasan axmed oo ka mid a shacabka degan wadajir ayaa sharaxaya saamaynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan ceelqalow xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka banaadir intaba waa adiga way yimaadaan laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka oo yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulkeeda degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhacayaa ku yimaada wadada gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buundaa halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda ha buunda yaroo alwaaxa laga dhisay meeshaan alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay bundadii adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixinayna intay yidhaahdeen bay cagafcagaf hatana ku jibiyeen
dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay waddooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen laakiin wadayaasha mootobajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo
waqti badan baad muqdisho ka shaqaynaysay dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen maxay idinla tahay in wax looga qaban layahay oo dhibaatooyinkaan ay usoo noqnoqonayaan markii uu rabo taa waxaa sabab ah xagga dabagalka nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa ma laha wax dabagal ah waxay lama tahay askariga waddada taagan oo aan wax taliya aan la socon maxaad is leedahay marka xalka waddadan iyo dhibaatooyinkan idin haysta waa loo heli karaa wuu ku jiraa ad is leedahay waa fiicnaan lahayd
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro hadda elborka wadadan haddii la yidhaahdo saddex kilomitr kama badna waxa u jirto badda wadadan muqdisho oo dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo waddooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xoogan kuwaasoo u baahan in xal loo helo dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo cabdicasiis barrow barnaamijka ilayska v o a muqdisho
aad baad u mahadsan tahay cabdulcasiis barrow qaar ka mida darawaliinta muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka elayska v o e-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen abdiqaadir xasan maxamed bajaajley roobka da'ay aaday noo saameeyeen biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban meelaan dadka aan la marno ma lahan meelna biyaa uga soo laabanaysaa meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasha oo laamigiiaba go'ayba roobkiiaa gooya biyihii basaajadaanaan fadhiyaa waa hooyooyinka marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanaayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha oo sidoo kale maaragta bisooni biyaha waa fadhiyaan oo iskool buluusiyi gudaha waa fadhiyaan biyaha aeroboortka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada meel biyo looga go'ay iyo meel maaragta burnaasho looga go'ay oo intaas magaaladii oo dhanba waa intaas abuukar xasan maxamuud bajaajleyda meel hadda oo la dhihi karo oo badbaadaba ma jirtabo saamaynta kulli hadday jidcado tahay hadday jid weyn tahay waddooyinku way iska xiran yihiin meeli lagu badbaadi lahaayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka maalin biyo akhriista meel lagu jibsho meelaha ay biyaha saameeyaan waxaa ka mid ah fagaxoo kale way saameeyaan waxaa ka mid ah daaloo kale way saameeyaan waxaa ka mid ah dekadda horteeda meesha way saameeyaan ceelqalow way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah aydan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa i soo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay meelna biyaa uga jiro da rakaabka aan wada waa dejiyey magaceygii ismaan maxamuud cumar waa biyo alka ka shaqeeya jardiinka laxmarooyn xaafadii aan mari jirna biyaha fadhiista jidkana waa la dhisa aa la yidhi marshbeediga waa la dumiyey jidkii laba beri camal wax lama dhisin wixii waa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo kaxasanca ka imaado ceella ummaday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihi ma dhex mari karayaane waa baabuurka waa laaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way laaba haddii biyaha galaan saameynay nagu saas darteed noogu yeelay yaxya ciise waxaan ka shaqaynaa saybiyan ilaa iyo xamrooyni inaa roobabka daa anaga waxaa nooga daran ceelgaab inaa roob markuu imaado waddooyinku waa jawaya meel la maro maran wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallahi waddadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya u furan oo xamrooyne u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrooyne cele oo tagaysa saybiyaana midaasna waxaa fadhiistaan fintoon ay fadhiistaan biyaha hadda laakis waa laga dhuuqay magacaygu waxaa laa cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da'aya aad iyo aad ay saamayn noogu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay buuxiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa biyahan inay xalay noogu raadiyaan dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saara waddooyinka canshuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaaddo oo dekadda ay ka qaaddo oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaaddo oo gaadiidka ay ka qaaddo maaragtaan nadaafadda wax waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa marka laga soo tago isu socodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka go'an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay brofeser yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaala waa leeyihiin taas la iskuma haayo mid waa daaradki waa transportationkay saameyna mid daaradkina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dadbana waxay u saameynaya maciishada dadka matalan aniga haddaan guriga kasoo tagayo magaalada soo aadayo hal doolar baraa ku imaan jiray maanta ugu dambaysay laba doolar bar ilaa saddex doolara ku imaana intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitro loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin weliba iyana biyo yaryaariyin laakiin ay dhaanto sii weyneed oo aan mari jirnay mootooyin badana waxaa arkay biyahay ku dhex gadoomeen amaba toogtooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta isbeer baalkigey ama garaashkey iyana kharas badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar maalin shan maalin lama furin waa xiran yihiin dadkii raashinka ka qaadan jira oo kenyatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkeeday taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taagan yihiin busineskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar masalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa dakaaro ku tiirsaya kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaalehaan haddaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale waaba la xeray u gaabnayd kulliga biyaa xeray rajo male laba isbuuxa lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caadigeed alaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalo oo dhinaca kale uga baxo oo jidkaan afgoy aadayo oo raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado inta kiradi baabuurka marka dakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa kuweygeynayay lacaguu ku dara lacagta aad ku dar ku daray kiradaasna alaabtoo waday dadka iibsanaya ee koray marka inta aada ugu talagashay biilka maanta haddii aad cidda ugu talagashay shan dollar lix dollar toban dollar kasoo qaad waa inaad laba dollar ku darto ama hal dollar ama nus dollar waa inaad ku dartid ay tarti kuwa ka yimaada khudaarta ee gobolada ama jidadkii gobolada iyo beerihii marka laga soo tago markuu magaalo yimaado suuqi ma geli kariyo suuqa ka banaanka waa inuu istaago oo halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax looga soo qaado oo meelo luuqluuqa lala soo maro suuqi la keeno qofku marka koost kastoo ku kordho ama khalis kasta oo gala oo zaa'ida wuxuu usoo gudbinayaa dadkii dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay doctor yaasiin axmed nuur hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ka dilaaci doona magaaladan waxay tahay malaariyada oo aada u badata hadda xamar waxay noqotay meel malaariyada ay caadi ka noqotay waagii hore ma amaansadi jirine geesaha magaalada laga taagnayo baabuurta laga buufin jira si magaalada ay usoo gelin kanaaxada sidoo kale helitaas eega wuu badanayaa weli waxaan isleeyahay markaani da-diga isku durkaysa ah oo lixdan toban jir ilaa iyo wixii ka hooseeya helitaanka eega waa kusoo badan doonaa sidoo kale maxaa la yidhaaha ii sheeg bakteriya tiro badan iyo wax ay sidaan ma aan naqaano biyahan laakiin cuduro badan waa la arkaya sidoo kale dadkii haddana meel cariiriya wada marayaan oo hal luuqa inta wada maraan inta isku soo dhawaanay coroonaha inuu ku zaa-ido sidaas waa laga yaabaa marka dhibaato caafimaad oo saahab leh ayaa kasoo socota oo aan qiyaasteeda hadda anaa waxba ka sheegin dhinaca kale afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo aan la xidhiiray ayaa sheegay in biyaha magaalada muqdisho fadhiistaa ay ugu wacan yihiin roobab xooggan iyo isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeeshay magaalada runtii caasimada magaalada muqdisho markii laga hadlayo sanadihii hore iyo sanadkana hadda lagu jiro roobabka ka da-ay runtii waxaad moodaa in sanadkan iyo sanadkii ka horeeyaba ay roobab aada u xoogan ay ka da-een taasna ay markaa sabab u tahay cimilada oo runtii aada isu bedeshay oo dunidao dhanna ay qeyb ka tahay kalaamijansiga jira wa waa gartay markaad daraasado samayseen oo aad fiiriseen waxa ugu wacan in biyahan ay waddooyinka fadhiistaan maxaa idiinsoo baxay maamul ahaan runtii colaadow magaalada muqdisho waxaad la socotaa in tahay magaalo caro ah xaafadaheeda kala gudisan wadooyinka waaweyn ee magaalada ku yaalana wixii ka dambeeyey burburkii kadib aysan helin in system drainage sax ah ee wadooyinkaasi ay helaan waxaa taariikhda ku xusan burburkii dowladdii dhexe ka hor in system drainage oo sax ah oo magaaladoo dhan oo system drainage leh xataa aysan jirin magaalada tan tubooyinkii yaryaraa ee systemkaas markaas noo jiray ee shaqeynayana runtii dagaaladii dhacay ee saameyn ku yeesheen qaarkood ee burbureen qaar lala baxay wixii markaasi ka dambeeyeyna runtii dhismooyinkii la sameynayay aanan loo diyaarinin in system drainage ee saxa loo sameeyo marka waxaa waktin ugu qaadanaya intii yareed ean haysanay ee biyaha qaadaya markay roobabka da-aan inay isxiraan furitaankooda ayaa sidoo kale waktin ugu qaadanaya laakiin waxaa dhinaca kale iyadana guul ah markii ay sidaas oo kale ay biyaha dhigaan ee wadooyinka qaarkood in muddo labiyo toban saac gudahooda islamarkiiba ee waaxyada kala gedisan ee howlaha guud iyo nadaafadda iskaashanaya ee gurbada biyihii halkaasi ay ka qaadan iyagoo isticmaalaya dawlado lagu qaado ee biyihi sidoo kale tubooyinkii qashinka xiray islamarkii la faarabixinayo qashinkii laga saarayo laakiin waxaad moodaa in iyadoo lagu guda jiro hawshii qabashadeeda haddana roobkii uu imaanayo nimcada eeba inkastoo aan lala dagaali karin laakiin cimradii oo isbedesho awgeed roobabka da-ayo waxaad moodaa in ay ka tan badan tahay roobabkii hore ugu di'i jiray magaalada waxaa kaloo jira dad sheeganaya oo leh isbedelkan ku saabsan biyaha kusoo rogmanaya wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaa ugu wacan dhagxaan waaweyn oo shub ka samaysan oo meelaha qaarkood la dhigay oo ciid la agdhigay marka si difaac looga dhigto oo xagga amaan ammaanka dartii kuwaana ay biyihii kusoo celinayaan laamiyada iyagoo fara badan ama xaafadihii ay kusii daynayaan colaadow runtii dhibaatada biyaha wadooyinka hadda kusoo fakanaya waxaa dhinac qeyb ka ah wadooyinka xaafadaha gala biyihii xaafadaha geli jiray oo meelaha qaarkood magaaladana waan naqaanaa qof walba yarayuun wuu yaqaanaa in xaafadaha meelo qaarkood biyaha ay geli jireen oo bacaadkaasi uu biyaha dhoofi jiray laakiin dadka qaarkood qof walba si iridda hortiisa ah uusan biyo usoo marin waxay dadka qaarkood samaysteen in meel walba ay cara kiistaan oo xeraan biyihiina markaas xaafadihii ay ku degi lahaayeen ee kusoo shubaan ee laamiga runtii magaalada waxaad moodaa dhagaxyadii waaweynaa ee ku xirnaa dhinac amni ahaan loogu talagalay ee wadooyinkii gudaha magaalada ahaa waxaad ogtihiin in laga qaaday ee la fogeeyo ee la geeyo wadooyin kaloo fogfog marka taa culeyskii ay hore ugu haysay way yaraatay laakiin hadda culeys ku jira waxay tahay mid bulshada dhexdeeda ah oo qof walba ka ilaalinayo xaafadda dhinaciisa ah in biyo uusan usoo galin uu caro ama dhagaxaan oo ku horxirtay xaafadii waddada agtiisa ahaa dadka ka faallooda dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa qaba in lacag ka badan saddex boqol oo kun oo milyuun oo dollarka maraykanka ay ku kaxayso dayactirka iyo hagaajinta biyomareenadii hore ee dhulka hoostiisa ee magaalada muqdisho iyo samaynta dhuumo cusub oo lagu biiriyo doctor yaasiin ayaa qaba in haddii aan marinada la hagaajin ay halista caafimaad ku sii jirayaan dadka muqdisho mar kasta oo uu roob da-o marka adaga gacaliga waxaa weeye sewer system haddaan xamar loo sameynin dhibaatada caafimaadka ayay soconaysaa dawladdaani gareen uma laha in malaayiin boqolaal milyan oo dollar dadkaasi deegkooda ay ka baxayso adagoo gabar garan marka waxaa weeye waxaa loo baahanyah dadkan dhaawaca dhaqaalaha iyo dhaawaca caafimaadka in laga daayo sewer systemka si dhaba loogu sameeyo dawladda weligeed wax kaliya badan rofesor yaxye caamir ayaa isagana soo jeedinaya in dowladda ay xil gaara iska saarto bulaacadaha biyuhu maraan horta bulaacado horaa jiray bal kuwa hore inuu wasaq bixiyo oo la furo waa mid qaarkii jajaba ayaa markii tubka uu sameynaya caagaasoo kale waa isku dayay waa nadiifiyey biyo horey ka jiraya horey ka baxayeen laakiin hadda guurkan hore caraya kusoo gadoomaysa marka waxay u baahan tahay roobku intoona imaan ka hor nadaafad joogta horta in bulaacadaha dhulka biyuhu marayaan haddii maalinta laba boolooda joogtaa meel kasta la dhigo ay dhuuqaan oo isbabedelaan laakiin waxaan arkaya afar maalin shan maalin sita maalin kadib hal booyilaa imaanaya laba maray qaade roobkaaba imaana waa ka tegayn marka waxay heli kareen dawladda hoose booyilay qabtaa hadda dawladda o dhan maaha dawladda hoose shaqada iskale booyilaheedaas inay standay uga dhigta ama kuwo kale xataa ay soo kariyso meesha waxaa laga yaabaa meelaha qaar waxaa yarayihiin wax aan dhamayn toban booyadood inta ay qaado codkaasi waxa uu ahaa brofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay daad biyo fariisiiyey magaalada muqdisho oo saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka magaalada iyo dhaqaalaha inta aan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo